doorashadii dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa mar saddexaad dib loo dhigay dib u dhaca doorashadan ayaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee dalka etoobiya sidau kusoo warramayo wariyaha v o ed ee magaalada jijiga maxamed cabdiraxmaan kataa qoraal ah oo uu soo saaray guddiga doorashooyinka qaranka etoobiya ayaa lagu sheegay in mar kale dib loo dhigay doorashadii qorshaysneed inay ka dhacdo deegaanka soomaalida hiririda iyo qeybo ka mid a koonfurta dalka oo ay ka dhinnayd keliya laba toddobaad qoraalkan ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa lagu xusay in goobaha aanay ka dhicin doorashadu oo uu ku jiro deegaanka soomaalidu ay doorashada mar kale ka dhici doonto labaatanka bisha maskaram ee sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka tirsiga etoobiya oo ku beegan dabayaaqada ama dhammaadka bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo labaatan iyo kowda warbixinta ayaa u sababaysay dib u dhigista doorashada kadib kulamo uu toddobaadkii hore guddigu la yeeshay madaxda xisbiyada siyaasadda ee tartamaya wadahadalka lala yeeshay asxaabta siyaasadda ayaa daarnaa xaaladaha wakhti-xaadirkan uu dalku wajahayo oo loo arkay inaanay munaasib ku ahayn doorasho dhankooda qaar ka mid a xisbiyada mucaaradka deegaanka soomaalida oo aan la xidhiiray ayaa ii sheegay inay heleen warbixinta balse ay samayn doonaan kulamo xisbiyada mucaaradka deegaanka kadibna ay ka soo saari doonaan go-aan warka ka soo baxay guddiga doorashooyinka dalka taasoo ay markaasi kadib la wadaagi doonaan go-aankooda saxda ah warbaahinta si kastaba ha ahaatee waa markii saddexaad ee dib loo dhigo doorashada deegaanka soomaalida oo hadda qaab socodkeeda ay hore walaac uga muujiyeen xisbiyada mucaaradka ee deegaanka soomaalida islamarkaa haddana wakhtigan mar kale dib loo asteeyey in doorashada la qaban doono dabayaaqada bisha sebtembar ee sanadkan labada kun iyo kow iyo labaatanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga